doctor cali sida aan ka warqabno toddobaadadii lasoo dhaafay waxaad ku sugneed waddanka boqortooyada saudi arabia iyadoo jaaliyadda reer koonfur galbeed ee ku dhaqan halkaas iyo jaaliyadaha soomaaliyeedna aad kugu soo dhoweeyeen bal haddaad si yar noogu guud marto booqashadaada maxa ay salka ku haysay bismillah booqashadeeda waxay salka ku haysay oo aan dibadda ku saarayay isku xirka iyo wacyigelinta jaaliyadaha wadanka boqortooyada sacuudi arabiya iyo wadamada kaliiska iyo wadamada yurub si yani xaalada murugsan ee siyaasada iyo amniga iyo dhaqaalaha mataqaana ku wajahan gobolada koonfur galbeed oo aan wakiilka kaga ahay dowladda si aan ula socodsiiyo hadda yani wacyiga iyo xaalada beesha ay marayso waa tahay doctor cali dabcan kolka laga hadlayo wakaalad dhinaca wadamada dibadda tusaale ahaan wakiilka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee u k iyo yurub oo adiga aad ku magacaaban tahay dowladdii federaalkana meeshii ay safaarad ku leedahay wakiilada horta hawshooda maxay tahay su-aal aad u fiican waaye runtii haddii aan yani kuu saxo dowladda federaalka wax safiir ah oo u fadhiyo horta wadanka u k ma jiro waa lasoo magacaabaa ma aqaan yani si wax u jiro nin walba oo lasoo magacaabona waa ka tagaa waxaa ugu dambeeyey ceynta ugu dambeeyey oo lasoo magacaabay isagoo waraaqiy iyo waxba aan laga guddoomin haddana waa tii uu iska tegay wadamada yurubna waa sidaasoo kale maba shaqeeyaanbo maxaa yeelay wadamada yurub laftigooda waxaad moodaa in yani dowladda federaalka yani aysan si toos ah macaamilka ula wadin mar walba yani maamulada wadanka gudihiisa ay yani gacansaar iyo yani si hawsha loo qeybiyo dartiis ayay horta yani dowladaha yurub iyo u k ay ula macaamilaan maamul goboleedyada waxaa kaloo dheer waxaa jiro seminaaro iyo workshopyo la bixiyo oo dadka yani diasporada wadamadaas ku nool loogu talagalay si yani nabadda iyo mataqaana community involvement and development si yani loo baro horumarinta bulshada iyo iyo wacyigelinta bulshada si qeyb ay ga qaataan oo jaaliyad walba yani ama maamul walba yani waxaa laga do waxaa loo waxaa loo oglaadaa saddexdii bilood ama labadii biloodba yani in ay keensadaan ilaa min saddex qofood ilaa shan qofood si yani dadkaasi loo baro si ay ayagana ay dadkooda u wacyigeliyaan waxyaabaha aan qabano waxyaabahaasa kamid ah iyo markii yani shirar ay jiraan oo yani caalami ah oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya in aan dhegaystayaal ka noqono haddii wafdi imaanayana in aan la xiriirino wasaaradda arrimaha dibadda ee department weliba uqaabilsan somali desk ee africa uqaabilsan gaar ahaan somali desk in aan yani aan la xiriirino mar walbo iyo riboodyada wadanka noogu imaanaya naftigiisa oo aan wakiilka ka nahay maamulada aan wakiilka ka nahay wanaag iyo iyo iyo xumaanba wixii ribood yani ruuxa dadweynaha ay noo soo gudbiyaanle waxaan la macaamilnaa oo ku gudbinaa wadamadaas yani mataqaana beesha caalamka si mar walba yani annaga shaksiyaad mas-uul ma telihin ama shaksi mas-uul ma telihin waxaan wakiil ka nahay waa dadka iyo deegaanka markaas aan ku magacaawanahay for example aniga waxaan ku magacaawanahay koonfur galbeed waxaan yani masalaa shacabka koonfur galbeed guuxoodana yani waxaa igu qasab ah in aan gaarsiiyo wanaag iyo xumaan mar walba yani waxa ay tabanayaan ama waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay u baahan yihiin in loo qabto ayaan anaa yani beesha caalamka gaarsiiyaa
waa tahay waa tahay doctor cali waxaa aada iila muuqda hadalkaagana u dul taagan yahay in kaalin dawladda federaalka looga baahnaa inay qabato oo ay gabtay in aad hadda aad qabanaysaan marka waa sidee xiriirka u dhexeeya maamul goboleedada wakiiladooda gaar ahaan kuwa maamul goboleedada haatan wakiil oga ah wadamada adiga aad wakiil ka tahay yurub iyo weliba wadanka u k xiriirkiina waa sidee horta xiriir oo yani joogto ah ama yani ma jiro markii yani arrimo oo sida hadda aan kuu sheegay oo kale yani ama ay noo wacdo wasaaradda horumarinta u k oo kale ama hay-adaha mataqaana gargaarka ama hay-adaha horumarinta kuwa madaxa banaan iyo kuwa dawliga ahba mararka naloo waco ayaan yani annagana aan saaxiibo nahay oo aan wada shaqeeya laakiin wixii markaas ka dambeeya ama yani haddii aysan waxa jirin leh yani tadaqul iyo mataqaana wada shaqeyn leh ma leh waa tahay wa waa tahay doctor cali howlaha la xiriira wakaaladaha maamul goboleedada caalamka dabcan marka aan ka hadlayno maanta mas- dalka soomaaliya dawlado badan ayaa aad u taageera arrimaha mathalan soo celinta nabadgelyada horumarinta tacliinta biyaha adeega guud ee noocyadiisa kala gedisan kolka laga reebo wakiilka u k iyo yurub midowda yurub oo adiga ah maamulka koonfur galbeed ma leeyahay wakiilo kale oo dawladaha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya guud ahaan arrimaha koonfur galbeed si gaara u fadhiya kulley ma maqlin adiga mana mana mana maqlin mana u malay inay leeyihiin waa tahay dhanka kale haddaan usoo noqono doctor cali waxaa lagugu tilmaamaa shakhsiyaadka run ahaantii maamulka koonfur galbeed maamul ahaan maanta mas-uulka ka haya islamar ahaantaana dhaliila haddaba maamulka aada mas-uulka ka tahay iyo dhaliishiisa sideed u kulmisay ayaa dad badan isweydiinayaan bal su-aashaasna jawaab nooga raadi
wallahi wa su-aal aan u baahnaa in la weydiiyo si aan dadka yani ugu shaafiyo su-aashaas waa soo noqnoqotay dadkana waa yani xan yani waxaan lahay nin weyn xantiisa waa maqlaa laakiin quuradiisa ma maqlo run waaye aniga waxaan ahay wakiilkii maamulka koonfur galbeed ugu wakiil ahaa u k iyo eu balse ma ihi qof yani wakiil u ah shaksi haddaba yani waxa aan u kulminaa daliisha maamulka aan wakiilka u ahay waxaan waxaan mataqaana aan u kulmiyey ama aan u sheegaa waxay tahay in la saxo maxaa yeelay qofka markii wakiilka haayo haddii uusan sheegin wixii daliil ah iyo wixii ammaan ah yani qofkaas waxaan umalaynaa in mas-uuliyadiisii loo igmaday iyo hooshii oo ummadda u haayay in uu gabay maxaa yeelay haddii aadan marka aad xilka haysid aadan wax wixii khaldanna aadan dhihi karin waa khaldan yihiin wixii toosanna aadan dhihi karin waa toosan yihiin walaalo maxaanu mas-uul ma ihid ummaddana yani waad khiyaantay leanna waxaad soomaalida waxay u badan yihiin markii xilka laga qaada in ay wax dhaliilaan no war markaad xilka haysay maxaad wax u dhaliili weysay dhaliisa maanta markii xilka lagaa qaaday ee aad banaanka la taagan tahay sooma la dhihi karo markaasi markii xilka laga qaaday ay wax dhaliilay marka si taas u imaanin aniga waxaan mar walba diyaar u ahay in maamulka aan wakiilku ahay haddii uu saxan yahayna in aan taageero oo aan mataqaana aan aan aan aan wanaagiisa sheego haddii uu yani khaldan yahayna in aan toosiyo dhaliisiisa aan sheego labadaasba adiga diyaaraan u ahay waana iga go-an tahay maxaa yeelay markaan xilkahay haddaan sheegi waayo goormeen sheegaa
waa tahay doctor cali dabcan dabcan mas-uuliyadda maamulka koonfur galbeed ee ku saaran kolka laga soo tago waxaa tahay shaksi ka mida dadka qurba joogta ah ee reer koonfur galbeed soomaaliya ee ku nool dibadaha dalka in badan maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiintiisa waxa ay og yihiin isla mar ahaantaasina ay mararka qaarkooda ka soo jeediyaan doodo in qurba joogta koonfur galbeed ayaan la mid ahayn qurba joogta maamulada kale ee soomaaliyeed kuwaasi oo dadkooda iyo dalkoodaba gacan ka geysta dhismahooda iyo weliba taabagalka nidaamkooda arrinka noocaasa culeys intee in la eg ayuu idinku hayaa
cabdicasiis walaalkayo waxa waaye qurba joogta koonfur galbeed waa ka waa la mid yihiin ama waaba ka wanaagsan yihiin kuwa kale maxaa yeelay annaga iyo maamulka oo yani hal sana jiro iyo xoogaa ayaan yani waxaan aan u yaqoonay in airportka baraha annaga aan dhisno weliba teleconferencean soo gelinayn madaxweynaha faafurka sharif xasan waana u sheegnay inaan diyaar u nahay in aan yani airportka dhisno wixii development aan ka qaadano oo qeybteena noogu aadigna ka qaadano waxaan waynay axis axisaan waynay oo oo aan u marno maalintii tii ugu dambaysay waxay ahayd bishii may markii la yimid london conference habeenkii aan xafladda u suubinay ee soo dhaweynta ahayd qodobadii meesha aan ka akriyay walaalow waa duwan yihiin waxaan u sheegtay in aan diyaar u nahay aqoon-yahanada ee mataqaana qurba joogta koonfur galbeed in aqoontoodii ay dib ugu celiyaan wadan deegaanadii ay ka yimaadeen waxaa kaloon u sheegtay yani intii wax haysata ama boox ha nafato ama yani say isuraacisaa ushirkoobi karaa ushirkooban in yani ay mashaariic shaqa abuurid eh inay sameeyaan dhowr iyo toban qodob bay ahaayeen wuu naga qaaday sharif xasan ilaa iyo hadda war naguma soo celinin taas waxay u eg tahay in yani aqoon-yahanada iyo mataqaana qurbajoogta waxka yani habta inay yani masaariic horumarineed ay ka suubiso deegaanadii ay ka imaadeen in laga hortaagan yahay in laga hortaagan yahay ayaa ayaa ii muuqato maxaa yeelay waan codsaday qoraalan u dhiibay muqligay ahayd gaadiyada koonfur galbeed yani ee yurub oo dhan iyo u k fadhiya habeenkaas oo aan meesha qodobada ka akriyay sideed qodob waxay kamid ahaayeen qurbajoogta yani sidii deegaanada koonfur galbeed oo ay ka yimaadeen sidii ay dib ugu celin lahaayeen aqoon hadday noqoto hadday noqoto shaqa abuurid hadday noqoto mashaariic horumarineed n g o y hadday noqoto intaasaan usoo bandhignay weliba waxaan usoo bandhignay xataa in maamulkii uu ku daro aqoon-yahano si mataqaana xiriirka dibadaha oo hadda aad ka hadlaysay hay-adaha caalamiga ah inay la xiriiraan nin walba yani fieldiga uu ku habboon yahay in mataqaana loo loo magacaabo si yani ummadda ugu soo shaqeeyaan intaasaan ka codsanay intiina waa laga waa waa laga waayey wuxuuna maaa habeenkaas noo ballan qaaday shan iyo toban maalmood kadib in mataqaana war cad oo noo soo gudbin doono marka ora iyadoo qoraal ah iyadoo iyadoo af ah bay kasoo kasoo jeediyey waana guddoonsiiyey feerkii ay ku hornaayeen yani qodobadii aan habeenkaas ka hadlay wax jawaaban kama hayno positive iyo negative midna kama hayno waa tahay doctor cali dabcan qeybaha kala gedisan ee bulshada reer koonfur galbeed aqoon-yahankii haddii ay noqon lahaayeen culimadii haddii ay noqon lahaayeen dhalinyaradii haddii ay noqon lahaayeen waxgaradkii haweenkii nooc kasta oo bulshada ka mid ah waxa ay ka wada dhawaajinayaan in maamulka hadda jira ee madaxweyne shariif uu yahay maamul run ahaantii ka bilowdo madaxweyne shariif kuna dhammaado madaxweyne shariif ku tunta shuruucdii maamulka koonfur galbeed dastuuriyan ay degsatay sidoo kalena ilaa iyo haatan waxqabad la-aan baahsan lagu sheegayo ayadoo mucaarad dad ayaguna isku tilmaamay soo istaagay isla mar ahaantaana arrimahoodii haatan toddobaadadii lasoo dhaafay u muuqdaan haddana in ay dib u laabteen marka maamulka dhibaatada laga sheeganayo intaas la eg ma waxaa leedahay waa la sixi karaa waana la socodsiin karaa
cabdicasiis walaalkay waxa la sheegay wax jira waaye been ma ahan maxaa yeelay maxaa yeelay markii aan tusaale kuusoo aan kuusoo koobo yani su-aalaha hadda aad yani aad ka dhawaajisay ama ruuxa dadweynaha adoo matalay waxa aad ka dhawaajisay waa jiraan waa wax jira oo run ah sababtoo ah waxaan tusaale usoo qaadanaynaa heshiiskii lala galay shirkada la dhaho balaag watan oo hadda loo bixiyay f s g boorka yani heshiiska soo galay oo soo saxiixay waa shariif xasan wiilku adeeg ku yahay wiilka gabadha walaalkiis qaba walaalkiis iyo idaxruush iyo saftan cismaan wakiilka hormuud imaaraadka ufadhiya waxaa kaloo yaad ahayd shirkii london conference oo ahaa shir caalami ah oo looga hadlaya arrimaha militariga iyo iyo security-ga iyo mataqaana dhismihii ciidamada qaranka looga hadlayay ayaa waxa koonfur galbeed ugu soo qeybgalay shariif xasan gabadhiisa wiilku u adeer ku yahay iyo wiilka gabadha walaagiisa qaba aaway wasiiradii amniga aaway aaway saraakiishii ciidamada ilan meesha wax laga hadlayo waxay ahayd ajandaha laga hadlayo sidaad la socotaan waxay ahayd dib u dhiska ciidamada iyo amniga marka aaway dadkii aqoonta u lahaa dadkii xirfadaas lahaa aaway taas waxa wa waa wax jira oo dhab ah waaye laakiin waxaan isku daynay in aan bedelno waan la hadalnay adiga si toosa ula hadla waxaan dhahay waxa fadeexa waaye dha wafti adiga waftiga aad la timid yani wax laga yaaqsooda waaye dha waxaan aaway dadkii yani fildigaas aqoonta u lahaa saraakiishii aaway aaway yani dadkii isbartiga u ahaa oo yaqaanay arrimaha laga hadlayo marka runtii yani hadda waxay taagan tahay meel aan laga sixi karin maxaa yeelay waxay noqon wuxuu noqday maamulka koonfur galbeed all in one all in one uu noqday hadda waxay taagan tahay meel aan laga sixi karin waa tahay doctor cali aad laakiin iyo waxaa aad nasiib dara ah laakiin waxaa nasiib dara ah nimankii xildhibaanada ahaa ee sida bacda sida buufinka la buufiye u buufsanaa oo haddana yani aad moodi in cirbad lagu taastay oo ay shuuqeen la- laakiin waxaa weli nool oo damiir leh dhowr iyo toban xildhibaano maalin dhaweedna way nala soo hadleen adigoo sacuudiga joogo jaaniyada sacuudiga iyagana way isla xirmeen hadda waxaan wadnaa campaign ah in yani maamulkaasi si loo joojin lahaa waxyaabaha oo oo mataqaana mudaqan mudaqan la-aanta dastuurka haddii taas uu yani kawaantoobi waayana in si toosa yani markaas loo loo loo fara saaro oo loo stop gareeyo aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa fursadan qaaliga ah ee aad wadajir radio siisay mar walbana waxaan diyaar u nahay sidaan isinla mida in wadajir radio ay kuu soo raadiso doctor cali
maasha allah aad iyo aad umaasan tihiin yani fursadda aad isiiseen in aan dadka u bandhigo yani aniga oo mas-uulka ah yani maamulkayga in aan dhaliilaayo anigoo xilkii hayo yani taas waxay igu kalifay dhibaatada dadka iyo deegaanka haysata marka aad aad umaasan tihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor cali
Thank you. Thank you.